maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay hoos u dhaceen dadka u dhashay dalka etoobiya ee muhaajirnimada u imanaya gobolada waqooyi bari soomaaliya si ay halkaasi uga sii tahriibaan mas-uuliyiinta ayaa hoos u dhaca tirada tahriibayaasha ku sababeeyey colaaddii dhowaan gudaha etoobiya ku dhex martay qowmiyadaha soomaalida iyo oromada dadka etoobiyaanka ah ayaa ka badan boqolkiiba sagaashan muhaajiriinta ka baxda xeebaha waqooyi bari ee soomaaliya maxamed cabdi nuur jubba waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland waxaana uu iga warramay isbeddelka ku yimid qulqulka dadka etoobiyaanka ah waxaa ku yimid dadkii ka imaanayay muhaajiriinta ahaa ka imaanaya etoobiya hoos u dhac oo sababtay isqabadkii soomaalida ku noolaa etoobiya iyo oromada taasna waxay kaliftay in ay qulqul ku yareyso socodkii iyo iyo ka imaatinkii dhinaca etoobiya la soo marayey puntland inuu hoos u dhac ku yimaaday maxamuud jaamac muuse waa agaasimaha xarunta daryeelka muhaajiriinta migration response center oo ku taalla puntland waxa uu ii sheegay inay hay-addiisu dareentay isdhinka ku yimid muhaajiriinta etoobiyaanka ah bishii sebtember bay ahayd waan u malaynayaa wiigeeda labaad bay arrintaasi bilaabatay welina ilaa dhammaadka sebtemberna way socotay xataa octoobar ciyaama u horeysay way soo gaarsiisa aan maqallo shalnahay haaruna annaga ka puntland ahaan intaanu ka howlgallo waxaan kuu sheegaya dadkaas annaga saamaynta keli ahaydna waxay noqotay inuu yaraaday qulqulkii for example dadka haddaanu diiwaan gelinay bishii sebtember oo dhan wuxuu noqday sideed boqol iyo lixdan iyo toddoba qof marka waxaan u aanaynaynaa inuu yahay dadkii baaqday iyo bisha sagaalaad ina bishaan tobnaad iyo kuwa bishaan tobnaad oo kale iman lahaa mataqaana sideed sawiroo halkaa kasoo baxay hase yeeshee madaxda maamulka iyo hay-adaha ka shaqeeya la socodka qulqulkan waxay sheegeen in hakadku uu yahay mid ku meel gaadh ah waxay sheegeen in sanadihii ugu dambeeyey ay sii fududaatay siyaabaha ay dadkani ku soo gaari karaan xeebaha puntland sababtoo ah isticmaalka gaadiidka iyo dilaaliinta ka ganacsada tahriibka oo xoojiyey farsamooyinka ay adeegsadaan iyo wada shaqayntooda mar kale waa kan maxamuud jaamac muuse waxyaaba fara badan baa iska bedela haruha for example markii anagu aan shaqada bilaabeynay oo laba kun iyo sideeda dhammaadkiisii ilaa iyo laba kun sagaalka bilowgiisii oo xaruntiisi official u howlgashay dadkaas waxaa odhan karaa boqol kiiba sagaashan iyo shan waxaa ahaan jira dad lugeynaya intii ka dambeysay sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobanki waxaa bilowday niman smaglerisa abardadatan dadka tahriibiya oo jain iyo silsilaad isku xirana oo wajaale laga soo bilaabo ilaa boosaaso meel kasta xafiisyo iyo wakiilo ku leh dadka gawaarida hadda u bedeleen badanaa hadda bilahan ugu dambeysoo kaleeto wax lug ku soconaya boqolkiiba hal arki mayso gawaari baa laga soo qaadaya wajaale hargeysa hargeysa ilaa iyo burca burca ilaa xingalool ama ama fuqara ama gumeysna la yirahdo center weyn baa laga sameeyey oo ku taala xadka puntland ee u dhexeeya somaliland marka nimanka smaglerska oo jainka isku xiran baa hadda mataqaana haqa u fudeeya lacag bay ka qaadaan qaar waxay yirahdan laba boqol iyo konton bay naga qaadaan ilaa boos aan ku nimaadna qaar ka badan bay sheegaan adiga waxyaabasaas la aamini karo maaha gruupka laftiga smaglerska laftigooda hadda waxaa noqda waa midoobeen oo waxay noqdeen hal shirkad laakiin waagi hore laftigoodu waxay ahayeen dad ganacsi ku jira dadkan ku tartamaya way kala duwanay baraska wax ka qaadaan waagi hore xagga iban markay aadeen konton doolar baa jiray lixdan baa jiray aniga waxay ugu dambeysay markaan weydiiyey dadka xeerka ledha smaglerska ama nimanka dadka qaada inay hadda marayso ilaa iyo boqol iyo konton meelahaas inay ka qaataan qofkii waa doonta yeman geynaysa waa doonta yeman oo elaayo ka qaadaysa ilaa yeman keliya bes ra-aado kooban sii labiyo toban saacadood ka mas-uuliyiinta puntland waxay sheegeen in sanadkiiba ay baxaan dad tiradoodu u dhaxayso shan iyo toban kun ilaa sideed iyo toban kun oo qof dhinaca kalena khubarada ayaa ii sheegay in qulqulku uusan u muuqanin mid istaagaya sababtoo ah waxaa weli jira waxyaabihii kaabayaasha u ahaa muhaajiriinta cabdi xasan xuseen waa madaxii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee puntland waxaana uu daraasad ku sameeyey qulqulka muhaajiriinta adduunka mid baanu sida caadiga ka yahay taariibtu waxay ka jirtaa meelaha ay ka jirto criska ama ganaasho la-aanta siyaasadeed midda amni midda dhaqaale bay ka jirtaa runtii adduunku ka jiraa sida caama qayb baan ka nahay qaybta labaadii soomaaliya oo hadda dhow iyo labaatankii sana ugu dambeysay aan lahayn dawlad xooga ama soo martay xiliyo aysan dawladda dhexe lahayn iyo xiliyo ay dawladda dhexe aysan ahayn mid xoog badan marka maamul dawladeed oo dhamaystiran oo qaadihiisa u dhamaystiran yihiin waddanka kama jiro sidaa darteed baa waxaa noqotay maaragtay waxyaalaha sii naaxiyey waxaa kale oo ku jira iyadana oo sii naaxiyey amni darrada dhaqaale xumada mustaqbal la-aanta tiro badan oo wadanka ka dhex jirtay baa iyadana sii naaxisay arrimahaas markay markay isbiirsadeen ayaa waxaa sabab u noqotay inuu tahriib ay aad usii badato khubaradu waxay kaloo sheegeen in dadka tahriibaya hadda ka hor ay ahaayeen kuwo iskoodu socda doonayana inay gaadhaan meel ay gabaad ka helaan ama nolol wanaagsan ka helaan haatanse waxay sheegeen in tahriibku uu noqday ka ganacsiga dadka iyadoo kooxo isku xidhan ay ka wada shaqeeyaan waddamo kala duwan oo gobolka ah kasakoo lacagta ay samaynayaan kooxahaasi dilaaliinta ah meheradani waxay u noqotay oo kale meel ay noloshooda ka raadsadaan islamarkaana gabaad ka dhigtaan cabdixasan xuseen cabdiyar ayaa ii sheegay mar kale in lacagta ka soo xaroota meheradan ay badatay islamarkaana badankeedu uusan oolin gudaha dalka soomaaliya waxa uu sheegay in lacagaha badhkood lagu beddesho alaabooyin kale oo sharci darro ah sida hubka iyo maandooriyaasha lacagtaasi waxay aadaa harun aad aada u tiro badan waxay ku dhacdaa gacmaha kooxaha ganacsiga tahriibka tahriibayaasha bay ku dhacdaa halkaas lacagtaas ku dhamaysta iyagaa dhaqaalo ku samaysta qaybna waxay kusii wadaan businesskooda ama ka ganacsigooda dadka dadkay kusii dhiirageliyaan weliba waxaan dareemayaa lacagtaasi qayb ka badan inay wadanka wax yar ee wadanka ka taalo ee banaanka wadanka lacagtaasi ay ay ay u baxdo waxay waxay kaloo lacagtaasi dib u gashaa arrimaha maaragtay arrimaha amni darro ay dib ugu gashaa kasoo iibsiga hubka mukhaadaraadka waxyaalaha lamidka oo kale maaragtay falalkaas oo dhan bay lacagtaan lug ku leedahay maadaama kooxahani ka ganacsada badankooda ay u yihiin horey uga tisanaan jiren waa laga yaaba ama kooxo burcabadeed ama kooxo ku bahoobay ama ku caanbaxay ka ganacsiga sida silsilax darrada hubka iyo drog drugs oo yeman laga keeno oo yeman laga keeno wadamada yeman laga keeno inta waxaa laga keena wadamada yeman kasoo fog sida waxaa laga yaaba afghanistan iyo iran inay ka timaado drugs waxaa khubarada tahriibku ay soo jeediyeen in wax laga qabto shaqa la-aanta iyo xasilooni darrada si uu u joogsado ama ugu yaraan uu hoos ugu dhaco qulqulka dadka